kulankan ay yeesheen golaha guurtiga degmada caabudaaq oo hormuud u ahaa ugaas axmed bare taakoy ayaa sheegay inaan lagu soo faragelin kastamkii usoo baxay degmada caabudaaq oo loo asteeyey in laga dhigo deegaanka balicad si ay u munaafacsadaan bulshada ku nool waqooyiga gobolka galguduud waxa ayna sheegeen ciddii isku howsho in laga leexiyo halkii hore ee loogu talagalay kastamkani ay mas-uuliyadda eedda ee qaadayso qaar ka mid ah oo odayaasha guurtiga degmada caabudaaq ayaa sida tan oga hadlay kulankooda annagoo ku hadlaynaa afkii guurtida iyo degmada caabudwaaq iyo waqooyiga galgaduud maamulkii galmudug markii lagu qaybsaday waxau qaybtii ahayd ee ay qaadatay cadaado maamul samaynta galmudug gobolkiina ay qaadatay dhuusamareeb dekadiina hobyo loo magacaabay waxaa loo magacaabay caabudwaaq kastanka inuu noqdo wadada isku xiraysa ballicad iyo caabudwaaq iyo burgosoole sidaasaa loo magacaabay waxaan kaga hadlaynaa annagoo ah golihii guurtida arrintii sidaas ahayd meesheedii wixii ka qaada dad dembiilaah oo degaanka iyo dalka soomaaliyeedba dhibaato u horseeraysa weeye ugaaskiibaa fadhiya guddoomiyihii guurtidaa fadhiya kastanka caabud waaqbaa nasiib u heshay waddada ballicad meeshii ay ka dhigtaanna shacabka ayaa leh hadday ballicad ka dhiganayaan hadday ka shisho marinayaan hadday ka soko marinayaan waxaan codsanaynaa oo dowladda federaalka ka codsanaynaa oo deegaanka ka codsanaynaa oo dowladda galmudug ka codsanaynaa in aan lagu faragelin sidii loogu gartay ballacad meesha laleeyaha bartamahaas hobyo markuu ka yimaado inuu cadaado maro caabud waaqna maro ballacadna ummaddu dhan kasta kala xariirto halkaasaa loo gartay waa saamiyo hor u dhacday oo lagu heshiiyey waxbaa la qaybsaday kastanka caabud waaqa baa heshay wax lagu murmahayo maaha wax lagu wada hadlahayo maaha meel walbana waxay heshay bay u calaamadaan amay sugaysaa ama helaysaa waxaan rabnaa kastankaas caabud waaq heshay in lagu nabadgeliyo islaannimo in loogu nabadgeliyo silaanka bacdi kastanka la qaybsaday dhuusarabo gobolkii heshay oo hobyo heleen dekedii cadaada heshay baarlamaanka heshay caabudaaq wuxuu helay kastankiibu helay waa calooshii waa calooshii soomaaliyeed gidiga go-aankiisa kaas weeyo waan ku soo dhoweynay waa isku raacnay gudoomiyaha golaha guurtiga degmada caabudaaq xusuldaan xasan yare cilmi jaamac ayaa sheegay inna wixii wax lagu qaybsanaya aanan waxba laga bedelin shir jaraa'id oo maanta golaha guurtidu ay ku qabteen degmada caabudwaaq danta laga leeyahay iyo waxa looga hadlayaana ay tahay kastankii xuduudda la dhigahayey anigu waa guddoomiyihii golaha guurtida ahna suldaan xasan cilmi jaamac waxaan ka digahayaa galmudug wixii ay wax ku qaybsaday inaan waxba laga qalloocin sida ay ahaydna ay u dhaqangalaan caabudwaaq waxay saami u heshay kastanka kastankana waxaa loo calaamadiyey ballicad waxaan rabnaa haddii derisnimo iyo maamul iyo wadaag iyo waxqayb iyo cadaalad la rabo sidii shalay wax loo qaybsaday inay wax u dhaqangalaan haddii arrintaa wax laga bedelo ciddii ka bedeshay baa mas-uuliyaddaada qaadanaysa waxaan ku hadlahayaana waa afkii golaha guurtida nimco axmed xasan raadiyo daljir caabud